Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowladda Federaalk Soomaaliya xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Mareey ayaa si rasmi ah uga daahfuray xarunta dhexe ee Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka ee Muqdisho tababarka beerashada casriga ah oo ah fursad waxbarasho oo lagu xalinayo caqabadaha ka jira beeraha dalka. Barnaamijkan oo ay ku tartamayeen arday gaaraysa toddoba boqol toddobaatan iyo lix arday, konton boqolkiibana dumar ay yihiin, ayaa waxaa ku guuleystay ilaa iyo konton dhalinyaro oo isugu jira rag iyo dumar. Ujeedka barnaamijka ayaa ahaa in dhalinyaradu ay ku dhiiradaan hal-abuurka iyo tiknoolajiyadda si ay beeraha uga dhigaan kuwa horumarsan loona helo ganacsi lafdhabar u ah shaqo abuur iyo kobac dhaqaale oo dalka ah. Tababarkan oo socon doona muddo bil ah ayaa waxaa bixinayay G I C oo kaashanaysa xarunta hal-abuurka iyo horumarinta ganacsiga ee beeraha ee Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowladda Federaalk Soomaaliya. Xildhibaan Maxamed Cabdi Xayir Mareey, wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowladda Federaalk Soomaaliya, ayaa furitaanka tababarka ka hadlay isagoo ka sheekeeyey muhiimadda tababarka.
arday soomaaliyeed oo ilaa konton ah aqoon-yahaniin ah tartan soo galay ilaa xad tartan aan weyneyn laakiin lagu fiirinayay dadka waxoogaa tiknolojiyada la doonayo in laga faa'iidaysto ku horeeya toddoba boqol iyo toddobaatan iyo lix kale lasoo gala konton laga soo soocay shan iyo labaatan gabdho soomaaliyeed yihiin shan iyo labaatan iyo shan iyo labaatan wiil aada iyo aad baan wasaar ahaan ugu faraxsanna inaanu qeyb ka nahay insha allahu tacaala wax khayr lena markii uu dhammaado bil iyo barkaas oo maskaxda aqoon-yahaniinta la isu geeyo aada iyo aada baanu rajo uga qabnaa inuu wax kordhiyo oo wax keeno oo isbeddel keeno oo cilmi aanu beeraha uga faa'iidaysano aan keeno waxaan ku faraxsanahay inaynu isku hadda intaan halka fadhiyay waxaan akhriyayay boorka oo ay ku qoran tahay dabcan wasaaraddii iyo c i a d iyo jaamacad soomaaliyeed guddooyin ka hor shirkan oo kale lagama qaban jirin haddii aan meesha u n d b iyo faw iyo aanay ku jirin marka atleast inaynu inagu shir qabsanay oo hay-adaheenii aqoonta iyo wasaaraddii isu yimaadeen oo shir qabsadeen aada baan ugu faraxsanahay marka laga hadlayo aqoonta iyo cilmiga oo haga adduunka oo waxa aan hadda ku shaqaynayno dharka aan gashanahay kombyuutarada aan haysano moobilada aan haysano kamaradaha whatever so oo marka layna ka reebo ruuxiyadeenna dad baa sameeyey dad baa sameeyey guddoomiyaha hadda waxaan weydiiyey jaamacadda meeqaa dhigato shan kun arown shan kun jaamacado kotomeeya ahina waa furan yihiin oo mid mid warba nambarkeedu intaa ku dhow yahay marka hal-abuurka wasaaradda iyo jaamacaddu alifeen waa in mid wax ka soo baxaan uu noqdaa aqoon inay aqoontu inay shaqayso weeye aqoontu haddii waxba soo saari weyso haddii aqoon meeshii la rabay ma gaadhsiisna arday kastoo yimaada oo yidhaahda waxbaa wadaa waxbaa igu jira waxaan siinaynaa meeluu ku fikiro oo iyo inaan in yar taageero aan idhaahno haye balla hubino inuu inuu inuu inuu wax soo saari karo